دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga alfurqaan kuwooda ugu doorka roonna waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta lagu toogtay duleedka magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey howlgallo sababay khasaare kala duwan gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa u gafay diinta allah isagoona ku tilmaamay mid aan waxba u taraynin dadka soomaaliyeed gaadiid badan ayaa ku xayireen shabeellaha dhexe kadib markii waddada oo burbursan uu roob ku da'ay waxaa gebi ahaanba gubtay xarun shirkad isbuunyada samaysa oo ku taalla magaalada boosaaso ee gobolka bari dhakhtar soomaaliyeed ayaa ka hadlay halista ka imaan karto haddii biyaha roobka ay ku da'aan qashinka iyo meelaha nadaafadarrada ah isagoona soo jeediyey talooyin muhiim ah warka dibadda inta badan golaha wasiirada xukuumadda suudaan ayaa xabsiga la dhigay iyadoona wax afgembi u eg ay ka soconayaan dalka suudaan intaa dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon warkaas oo faahfaahsanne goordhow ayaan soo gudbin doonaa inshaa allah فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna waxaad ku soo dhowaataan warkii oo dhammaystiran askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta lagu toogtay duleedka magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan kuwa ka howlgala magaalada muqdisho ayaa waxaa askarigan ay ku toogteen deegaanka weydow ee dhaca duleedka magaalada muqdisho ragga togtay askarigan ayaa goobta isaga tagay iyagoo nabdoon goor dambe ayaana waxaa meesha soo gaaray askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo goobta ka qaaday meydka saaxiibkood ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada muqdisho iyo duleedkeeda ayaa waxa ay sii laba jibaareen weerarada ka dhanka ah askarta dowladda federaalk iyo saraakiisha kuwaas oo intooda badan ku baxay gacanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halka kuwa kalena ay la nool yihiin cabsi badan iyagoona mar kasta filanayo weerar uga yimaado dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey howlgallo sababay khasaare kala duwan tafaasiil warkaa ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali mid ka mid a weerara ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay fuliyeen wuxuu xalay ka dhacay owdhegle oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay weerar ku ekeeyeen ciidamada dowladda federaalk ee halkaasi ku sugan faahfaahin dheeriya kama aynaan helin waxaa khasaare ee weerarkan ka dhashay waxaase xusid mudan in weeraro hore oo owdhegle lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka qaar looga dilay qaarna looga dhaawacay geesi kale dhanka magaalada muqdisho xalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay dagaal ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin gudaha magaalada si gaar weerarku waxa uga dhacay halka loo yaqaano warsameendhool waxaana meeshaa ku sugan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah in muddo ah ayuu halkaa dagaalku ka soconayay dadka deegaanka ayaa waxa ay ka war heleen diryaanka oo hubka la isweydeersanayo oo ka yeerayo fariisinka ciidamada dowladda federaalka ah dhanka gobolka jubbada hoose shalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay dagaal kula werwereen ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo weeraan hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa waxuu ku dhaawacmay dagaalka ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay qaadeen askarigaas waxaa magaciisa laynoo ku sheegay faarax wararku waxa ay sheegayaan in sidoo kale waxyeelo xooggan la gaarsiiyey gaari booyada oo ciidamadu ay isticmaalayeen waa kuwa jubbaland booyadda ayaa waxa ay til gudaha saldhigga weerarka lagu qaaday dhanka kale shalay barqadi ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay weerar ku ekeeyeen goob isbaara oo ciidamada jubbaland ay ku sugnaayeen kuna taalla ilinka hore ee deegaanka kulbiyo ciidamadii maamulka jubbaland ee isbaaradu u til ayaa cagaha wax ka dayay markii xaajadu ay ku adkaatay marar badan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay weereen ciidamo isbaaraley ah oo bulshada dhibaatayn ku hayay kuwaas oo ay qaar dileen qaarna dhaawaceen waxaase jira kuwa sidan oo kale ka badbaaday oo lafahooda la baxsaday gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa u gafay diinta allah isagoona ku tilmaamay mid aan waxba u taraynin dadka soomaaliyeed faahfaahin ku aadan qodobkaas waxaa inoo soo jeedinaya cabdifataax maxamed qaasim warka ka soo yeeray cali siciid fiqi gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed ee fadhigiisu yahay baydhabo wuxuu ahaa mid qayaxan oo uu ku muujiyey waxa uu ka aaminsan yahay sharciga allaha kownka abuuray iyo sida uu la doonayo ummadda soomaaliyeed isaga oo xiran taya oo u labisan sida madaxda reer galbeedka kana soo muuqday xalqadii koob iyo tobanaad ee silsilada saa'a maa yaxkumuun ayaa waxa uu ku nuuxnuuxsaday in diinta islaamku tahay mid aan horumar lagu gaarayn marka uu sidaa leeyahay waxa uu deliishaday duruustii uu ku soo qaatay jaamacadda rooma ee dalka talyaaniga waxa uu tibaaxay inuu yahay nin yaqaana sayniska kaasoo lagu garanayo sida uu yidhi wax itus oo itaabsii ah sidaa darteedna aysan aragti soconayn sida uu hadalka u dhigay isaga oo markaa kalaamka allah ka dhigaya wax iska aragti ah laakiin allah waa mid si weyn uga sarreeya waxa uu ku hadaaqay ninkan isaga ahi waxa uu si aan gabbasho lahayn u sheegay in dadka soomaaliyeed ay ku lugo-i doonaan ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana uu tilmaamay in sidoo kale ay wax u tari weysay sacuudiga iyo waddamada carbeed oo uu ka dhigay kuwa iyagu gaar u leh diinta
waxaawaay markii soomaaliya inteed laga hadlaayo run waayo kulligeed muslim waayo markii masaajidkan waa isjecelnahay markaa kasoo baxna waa isnacbanahay marka diinta islaamka sacuudiga oo kun iyo afar boqol sano ka jirtay kun iyo tobaniyo meel san kun iyo afar boqol sano ka jirtay waxbay waa u tari wada waxba waa u tari weysanaaga dhahay anaa soo arki sacuudiga marka soomaalina waxba u tariba marka diinta islaamka sacuudiga oo kun iyo afar boqol sano ka jirtay kun iyo tobaniyo meel san kun iyo afar boqol sano ka jirtay waxbay waa u tari wada waxba waa u tari weysanaaga dhahay anaa soo arki sacuudiga marka soomaalina waxba u tariba
ugu dambayntiina waxaa hadalkiisa iyo kuwa la midka ahi ay soo bandhigayaan sida ballaaran ee horarka loogu yahay diinta islaamka waxaana la isweydiin karaya maxay tahay waxa la gudboon qofka muslimka ah ee sida dhabta ah u rumaysan allah subxaanahu wa tacaala haddaba taariikh noocee ah ayuu leeyahay guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed mar kale faahfaahin arrimaha ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya cabdifataax maxamed qaasim taariikhdiisa waxaa laga dheehanayaa inuu yahay nin aad ula falgalay reer galbeedka waxa uu ku dhashay degmada baraawe sannadkii kun sagaal boqol laba iyo lixdankii waxaa dhalay askari ka tirsanaa booliiskii u shaqaynayay gumaystihii talyaaniga qaybo ka mida waxbarashadiisa waxa uu ku qaatay muqdisho laakiin waxa uu takhasusaadkiisa ku diyaariyey dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada milan oo uu muddo ku noolaa dowladda federaalka ayaa waxa uu ka qabtay xilal dhanka diblomaasiyadda ah waana ninka keliya ee saddex waddan iyo midooda yurub safiir looga dhigay waa nin inta badan aad isaga ilaaliya inuu ka hadlo fagaarayaasha mana ahan aftahan gole kafuul ah oo warkiisa dadka deeqsiin karaya isaga oo saaxiib dhowlo ah madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo waa ninka garab taagan ee muddada dhowrka jeer ah wax u sheegaya farmaajo kolka uu khudbaynayo oo uu sheegayo inaysan islaam ahayn waxa reer galbeedka dhaqaalaha ku siinayaanna ay tahay dhaqankoodii oo ay wax kaga dabaqeen waddanka farmaajo ayaa ninkan si kumeel gaar ah ugu magacaabay agaasimaha madaxtooyada isaga oo xilkaasi hayay bishii febraayo ilaa abriil laba kun iyo toddoba iyo tobankii sidoo kale wuxuu ku daray guddigii uu sameeyey abiy axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya ee lagu sheegay in soomaaliya itoobiya iyo eritreya ay yihiin hal dallad islamarkaana galeen heshiiskii aan intiisa badan shaaca laga qaadin ninkan ayaa guddoomiyaha baarlamaanka ee koonfur galbeed loo doortay kowdii abriil ee sannadkii lasoo dhaafay ee laba kun iyo labaatankii gaadiid badan ayaa ku xayiran shabeellaha dhexe kadib markii waddada oo burbursan uu roob ku da-ay faahfaahin ku aadan warkaas waxaa inoo soo gudbinaya maxamed ciise inta u dhexaysa waddooyinka jowhar iyo balcad ayaa waxaa ku go-doonsan gawaari fara badan kuwaas oo isugu jira xamuul iyo kuwa rakaab ah gawaaridan oo tobaniye ah ayaa halkaas ku go-doonsan sababo ku aadan roobab xoogan oo halkaa ku da-ay waa kan qof ka mid ah oo sharaxaya arrimahaas alxamdulilah rabbilcaalamiin niyo anaga maalin saddexaadaan soo baxnay wadada waa rafaadsan tahay baabuur waaweyn iyo baabuur ref oo xamuula oo gobolada waqooyi iyo gobolada dhexa u socdaan ilaa juuhar u socdaana ku rafaadsan way ku go'doonsan yihiin roobaa si xun u galay wado fiican ma jirto ummadii waa ku baaba'een waana ku baahweysan yihiin alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa xataa caruur bay wataan wax walbay wataan dadkii raashinka xataa wuu ku qoyay
wadooyinkan ayaa inta badan burbursan iyadoo biyaha roobka ay u dheer yihiin fatahaadaha webiga waxaa gebi ahaan gubtay xarun shirkadda isbuunyada samaysa oo ku taalla magaalada boosaaso ee gobolka bari dabkan oo ahaa mid xooggan islamarkaana baktiintiisa uu qaatay muddo dheer oo saacado ah ayaa waxaa maalintii shalay uu ka kacay xarun ganacsi oo soo saarta isbuunyada kuna taalla xaafadda biyo kulul ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari daminta dabkan ayaa waxaa ka qayb qaatay bulshada magaalada boosaaso qaybaheeda kala duwan iyadoona ugu dambeyntii lagu guulaystay in la baktiyo waxaa jiro khasaare hantiyadeed oo lixad leh oo soo gaaray warshadda inkastoo aanan la soo warin wax khasaare nafeed ah uu geystay dabka haddaba qaar ka mid a dadweynihii ka qayb qaatay gurmadkii lagu daminaya dabkan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka waramaya sida ay wax u dhaceen annaga waxaan ka soconnaa qoladan biyogelinta boosaaso water combany oo magaalada biyaha gelisa waxaanu soo amarnay oo aan maanta halkan biyaha ugu badan ay ka baxayeen qayb baanu ka ahayn dadkii ay wax ku yeeloobeen oo halkan dabkii ka dhacay iyagana waxaan odhanaa ilaahay beddel khayr badan haynuugu beddelo waxaa khasaare badan baa meeshaan ka dhacay annaguna sidoo kale waxaanu keennay wixii meesha biyo baxayay oo dhan annagay tiimamkayga ceelasha noo dhow waxaanu amar ku bixinay in maanta biyihii halkaa ku baxaya si walba ay noqdaan in meesha biyihii lagu shubo mar labaad mar saddexaadba waxaan leeyahay dadkii maaragtay hawshaan ka qayb qaatay ilaahay khayr ajar khayr ha inaga siiyo haddana dabku qaybtiisa lexaadka lahaa ee intiisa badneed waa damay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in waxyeelladu intaas noogu ekaato cid waxyeello ku gaadhay ama ku dhimatay ama ku dhaawacantay ma jiro intiisa badan wuxuu ahaa qaybkii gudaha ku jiray
magaalada boosaaso waayihii ugu dambeeyey waxaa ku soo badanayay gubashada goobaha ganacsiga iyo suuqyada iyadoona marar badan oo hore sidaan oo kale dab dhaliyey khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed uu ka kacay suuqa magaalada boosaaso dhakhtar soomaaliyeed ayaa ka hadlay halista ka imaan karto haddii biyaha roobku ay ku da'aan qashinka iyo meelaha nadaafadarrada ah isagoona soo jeediya talooyin muhiim ah faahfaahin ku aadan warkaa waxaa inoo soo jeedinaya mahad cubayd digtoorka oo ka hadlaya mowduuca nadaafadda ayaa dadka muslimiinta uga digay cudurrada ka dhasha biyaha wasakhda ee xilli roobaadka fadhiista meelaha qaar ee aan munaasabka ahayn wuxuu sheegay in cudurrada ka dhasha biyaha wasakhda iyo dhiiqada ay ka mid tahay duumada ama maleeriyada waxaa ka dhalan kara marka ugu daran cudurrada ka dhasha oo biyaha oo kale ee la yidhahdo waterbond diseaska oo kale ama kuwan jeermisyada ka dhasha oo kale waxaa kaloo iyana keeni karaa isbedelada xiliyada oo layidha seasonal exchange oo hadda aan joogno lianna xilli roobeeda la geli rabaa xilli roobeedkan oo kale markii la gelaayo isbedelaa dhacayo cimilada ah iyana way keentaa shubanka laakiin waxa hadda ugu badan aan aragnay waxay ka imaataa nadaafadarada runtii marka waxaa loo baahan in laga taxdiro sidoo kale duumada ka mid ah malaariyadan ee dadka aad iyo aad u dhibtay oo soo nonoqotay waxay ka dhalataa nadaafadarada biyahan wasakda ah guryaha hortooda hazaaladahan guryaha ku jiro tubooyinkan banaanka lagu shubayo wasaqda xambaarsan godadka guryaha hortooda dhiiqada nadaafadarada waxaasoo dhan waxay ka dhashaan nadaafadarada maleeriyada ka mid ah diinteyna islaamka ayaa dhiirigelisay in la ilaaliyo nadaafadda guud iyo midda gaarka ah iyadoo mar ka dhigtay iimaanka barkiis mar kalena ku dartay faracyada ama shucabta iimaanka kuwa ugu hooseeya halka warkaasi aad kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambeyntiina golihii wasiirada ee xukuumadda suudaan ayaa xabsiga la dhigay iyadoona wax afgembi u eg ay ka soconayaan dalka suudaan wararka ka imaanaya waddanka suudaan ayaa ku waramaya in xaalad hubintiin la-aan ah ay ka taagan tahay dalkaasi kadib markii aroornimadii hore ee saaka lagu waabariistay iyadoo ciidamo ka tirsan milatariga ay howlgallo raaf ah ka wadaan qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee alkhartuum bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dalka suudaan ayaa lagu sheegay ciidamo ka tirsan milatariga suudaan inay gudaha u galeen guri uu degan yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda waddankaasi cabdalla xamduug iyagoona ku amray in uu soo saaro bayaan uu ku taageerayo tillaabada ay qaadeen ciidamada milatariga cabdalla xamduug ayaa laga kaxeeyey gurigiisa waxaana hadda lagu hayaa goobo aan la shaacin iyadoona wasaaraddu ay sheegtay inay ugu baaqday dadka reer suudaan inay ka hor yimaadaan tilaabadan afgembiga ay qaadayaan milatariga suudaan inta badan xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda suudaan ayaa xabsiga la dhigay waxaana ka mid ah wasiirka warshadaha ibraahim ashaykh wasiirka warfaafinta xamza baluul wasiirka isgaarsiinta hashim xasbul rasuul iyo gudoomiyaha magaalada alqurtuum ninka lagu magacaabo ayaam namar dhammaan raggan gacanta lagu dhigay waxaa laga soo qabqabtay guryahooda ilaa iyo haddana lama ogo halka lagu hayo iyadoona loo badinayo inay la kulmayaan cadaadsiyo xoogan oo lagu doonayo inay ku taageeraan tillaabada afgembiga u muuqato ee ay qaadeen ciidamada militariga magaalooyinka qaar ee waddanka suudaan ayaa waxaa isugu soo baxay dadweyne caraysan kuwaas oo xiray waddooyinka qaar si ay uga hortagaan in ciidamada militariga ah ay qaadaan tillaabooyin hor leh oo ay ku xirxirayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda suudaan waxa ay dadku sidoo kale sugayaan bayaan ka soo baxa golaha sare ee militariga suudaan kaas oo looga hadli doono waxa ay militariga kaga gol leeyihiin tilaabadan ay qaadeen waxa ay sidoo kale ku soo aadaysaa arrintan xilli maalmihii lasoo dhaafay banaanbaxyo isdiidan ay ka socdeen waddanka suudaan kuwaas oo ay dhigayeen dadweyne kala taageersan garbiyada xukuumadda suudaan ee aan taagta iyo tabarta toona lahayn warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku dhan yahay